kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaasha hawada inagala socdo dhegaystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan shabakadaha warbaahinta ee koonfur galbeed soomaaliya ee kale ah baydow media com isha baydhaba com dafe com radio wadajir iyo weliba radio baydhabo dhegaystayaal sida aad la socotaan waxaa dhowaan lagu doortay magaalada baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba ku-xigeenkiisa iyadoo isla shalayna magaalada baydhabo ay ka dhacday xaflad si weyn loo soo agaasimay oo lagu dhaarinayay laguna caleema saarayay madaxweynaha mudane madoobe nuunow maxamed iyo ku-xigeenkiisa mudane maxamuud sayid aadan haddaba waxay idiinsoo gudbinayaan shabakadaha warbaahinta aan idiin soo sheegnay iyo weliba raadiyoyaasha wadajir iyo raadiyo baydhabo barnaamij gaar ah oo inugu talagalnay in aan kusoo gudbinno fikradaha iyo taageerada iyo weliba hambalyada dadweynaha kasoo jeeda gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba siyaasiyiinta barnaamijkeena maanta waxaa inoogu marti ah xildhibaano hore oo ka hore uga tirsanaa dowladihii ku-meelgaarka ee dalka soo maray kuwaasoo ay ka mid yihiin ex xildhibaan faadumo sheekh nuurow iyo weliba ex xildhibaan xasan maxamed idriis sidoo kale barnaamijka waxaa isagana nagala qaybgalaya afhayeenka guud ee dallada jaaliyadaha koonfur galbeed ee dalka sweden ee marka lasoo gaabiyana loo yaqaano s r s mudane cabduqaadir axmed maxamed oo loo yaqaano jief sagaarey waxaa isna dhanka jarmalka kaga jiro malaaq mustaf cali xasan iyo weliba nimco isaaq maxamed oo iyana ka mid ah guddiga fulinta dallada jaaliyadaha koonfur galbeed soomaaliya ee sweden oo iyana ku sugan magaalada boros ee dalka sweden dhammaan waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada barnaamijka marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahay in aan bal daqiiqad iyo labo aan idiin siiyo si aad hambalyadiina iyo weliba wixii kaleo aad u gudbin lahaydeen madaxda cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed hawada u marsiin lahaydeen waxaan ku bilaabayaa ex xildhibaan faadumo sheekh nuurow
maasha allah waa aan maxaa la dhahayay maanta jaaniskan ay isiisay idaacada idaacadda koonfur ee midowda koonfur galbeed ee soomaaliya marka hore waxaan halkaan ka salaamaya dhammaan odayaashii ugaashii siyaasiyiintii dhalinyaradii haweenkii usoo halgamay usoo fara ee kusoo fara adeegay u dhabar adeegay oo sameeyey dowladda tan maanta ka ka dhisantay koonfur galbeed mar labaad marka labaad waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo dowladii oo lagu dhisay gobolka baay degmada baydhabo loona doortay maanta madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen lana dhaariyey shalay waxaan aan leeyahay hambalyo kana sii wada meeshiina dadaalkiina hana joojinina qofna ha u dhigina dhegaha
waad mahadsan tahay ex xildhibaan faadumo sheekh nuurow waxaan u gudbinayaa haddana xildhibaan ex xildhibaan xasan maxamed idriis
bismillahi raxmaani raxiim marka hore waan ku salaamayaa cabdicasiis shabakada warbaahinta baydhabo media isha baydhabo daafeed dhammaan waan idin salaamahaya waxaan marka u horeyso aan leeyahay waxaa mahad ilaahay iska leh allihiina abuurtay ayaa mahadda iska leh tan labaad waxaan mahad gaar ahan u aan u jeedinayaa odayaashii koonfur galbeed oo halka sano iyo barka baydhabo fadhiyey iyo dhammaan shacabweynaha koonfur galbeed meel kastoo ay joogaan mar labaad waxaan leeyahay waxaan hambalyo gaar ahaaneed aan u dirayaa dhammaan shacabweynaha koonfur galbeed waxaan kala hambalyo u diraya madaxweynaha koonfur galbeed madaxweyne ku-xigeenkiisa ma- madaxweyne mudoobe nuunow iyo ku-xigeenkiisa maxamuud sayid aadan iyo dhammaan waxaan kaloo aan leeyahay dhammaan tartamayaashii kasoo qeyb qaatay xilka madaxweynenimada u tartamay oo iyagana si sharaf iyo bogaadin leh oo ay aga qeyb qaateen una taageereen dowladda ayna ballan qaadeen inay la wada shaqaynayaan saacad kasta habeen iyo maalinba ay joogaan oo ay shaqaynayaan waxaan leeyahay aad baan u mahad- aad aad baad u mahadsan tihiin waxaan leeyahay guulista guuleysta hambalyo dhammaan shacabweynaha koonfur galbeed meel kastoo joogaan dalka iyo dibadiisba aad baan ugu hambalyeynayaa waad mahadsan tahay Eh, isna magaalada boros ee dalka sweden waxaa qadka kaga jiro afhayeenka sidaan hore idinku sheegnay dalada jaaliyadaha koonfur galbeed soomaaliya srs mudane jiif sagaarey jiif sagaarey haye
بسم الله الرحمن الرحيم ما هذا دق إلهي أن سقناتي آه، إلهي كي أن أبوري وأن ندري دون تنكر آه، ما يبقى ملايي إن جيردي وحلال نغتي آه، دتكي فكركم صومالي ومقدك جرتا أفتيني سدا أو عبد القادر شيخ سقاو الدين شيخ عبد الله بقدي استاذ عثمان مصطفى شيخ عمر معلم ميو شيخ يرو شيخ بناني عبد الله ديرو انك دمبوي ذا ليدر شيب كي او ديجين مرفل انك دمبوي حسن محمد نور شاطر قدود او يلون جيك دمبرين يا ما يبقى ملايي ان ولا يو ان دمبرين اما يو كفكراين ان لك قولي سيدي ma haddii aan ilaahay iskale mayba kaloo ee, mahadgaaran naga yihiin ee, dadkun oo community elder iska dheero afka ingiriiska ama ee, dadkun dheero asalka ee dadka oo asalka bulshada hukumow oo tusan in iyo walayo xad in leeyin ku turjumi koran waan meeldeersii koran dadka la dooraday oo lamaadun leadership ee ee, sayid madoobe nuunow iyo maxamuud sayid iyona mayba lahaa janis oo eedan faylan oo rag badanka fikiraayan ee, suurtageliyowkii iyo nasiiban weeldatan isina mayba siin lahaa ee boona fortunato waana mayba etiina dadkii una la shaqaylahayn oo baalalka nagada lahayd bulshada intiya kale oo huqiibgala shirkaas ama taageerti eedeedan yaa macnaha yoonanka mahadnage oo inka dambooyen dadkii walaanyadaan ahaayeen shalay fadheedii shabeellada hoose magaalo madaxdii marka oo eran haa una dowladitaangee ka dhalati waana baydhabo ka dhalati dadkaas sharaf iyo maamuus iyo baalana ka leeyin ee unina mayba ilaahay ku tuga inuu nagano dad oo aan faa'iideeyi kor ama ku faa'iidaysado kor janiskun oo anan malayo wala soomaalida inta sheeni oo geeka burburkun kalidii mayba haytay social justice iyo burburi yacni bulshada cadaaldaro ka dhiyadii xukumeedii hore waan insaab haayeen mayba aan malayay ti oo cadaalada insugu biilahayti ini ete soomaali oo dhonna inay aratunku faa'iidaysata iyo mayba ya- yaan tilmaame walaan oo hata dhii oo maarne doorashadan dhiidina aasaas iyo dadkuwaan hata sheege lahay mayba sin xasuusiyey supreme councilka avocataasi madaku haay yacni sharciyadii oo waqtigaas la suubi yacni puntland ku faa'iidaysadeen markii dambe yacni qaanuunka puntland isticmaalaasi mayba hayay qaanuunkii oo la kasuubi supreme councilkii oo baydhabo sagaal iyo afartii la kasuubi dastuurka sa isticmaaleen marka dadkun waa dad oo xadaaradan lahayn oo walmaamulan waana insha allahu tacaala mayba nagada doontay dowladun dowlad oo east africa oo dhan dhibaatada gee ku tegin war ku bedeli doonta aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay jiif sagaarey waxaan ah, iminkana aan ah, kusoo dhaweynayaa bal si uu daqiiqad iyo laba uu isna hambalyada iyo taaniyadaha iyo bogaadinta iyo wixii dardaarana ee uu u gudbinayo madaxda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed uu halkan ka dhaho malaaq mustaf cali xasan malaaq ayo kusoo dhawow
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kulligiinsan salaame warbaahinta baydhabo medio dot com ish baydhabo daafe dot com iyo idaacadiyo kale kulli salaame khaasan waysan lahaa horta madaxda shalay la dooraday iyo intii ku horeeyta kulli u salaaman khaasan odayaalkii ulaawahan dhabar adeegii dowlatu muneefartaa ka salaaman madaxweynaha madaxweyne nuur maxamed maxamed sayid aadan kulli salaaman dowladana taageersana yacni walgeerka lana sheego ma lan kastaba ini walaas awlaadid onogeeta dhaladaw ikii dhalad hataa ini laka abaabo abe laka afriga oo kale uma walgeerka gadaalan lanagadaw ma e haddana waxaysin sheegane walaalayaal anaa farxad bage walyaal fadaw in sheego koron oo geegada qofaan lahaayel erlahan waa dheerada faday haddana hambaladii anta un ku bahee
aad ayaad u mahadsan tahay malaq waxaan sidoo kale kusoo dhaweyn lahaa nimco isaaq maxamed oo ka mid ah guddiga fulinta dallada s r s ee dalka sweden oo horeyna uga mid ahayd ururadii bulshada rayidka ee dalka soomaaliya si weynna uga soo howlgashay gobolada kala gedisan ee koonfurta soomaaliya nimco kusoo dhawow
haa cabdicasiis ka dhawo eeda an mahadsantiin waana san salaame waligayb intu mahad unku nageey idaacado andhabar adeega iyo naftiyo ini iyo warka markasta saday ata gudbiyaan wal kasta oo ku dhiyaw shirweynihii lakadhobadaay magaalada baydhabana unase talantaaliya unkula dareeri jarni sida baydhabo medio dhaafeed dot com isha baydhabo inta kale oo la halmaala wali anta hambalyo iyo bogaadin unku dareeya dowladii dhawaan lukuxusi maamul goboleedkii koonfur galbeed soomaaliya gobolka baay ee magaalada baydhaba oo madaxweyne landooradi madoobe nuunow maxamed ku-xigeenshayna landooradi maxamuud sayd aadan wali lahaa hambalyo wal isan handhigtoo tagu odayaalkii halsani ibar injilib adeegi oo an fadhiy gudoomiyena ku haay xasan shuro malaaq xasan shuro anta bulsho weynta baydhabo ka nool oo iyoo dhan hiil ii hooba la garab surunaay dadkaha ku jeeda koonfur galbeed soomaaliya iyoo dhan wali xambalihii boogaadan unku daray meelin dowladana wali lahaa ti guulaysatay ilaahay kaweela ti cadowshay isku ogaatay alla kaweela cadow meel dheer maku jara qasanka kadantaa ka jareela eree maku dhamirin ka dhajaraan ini oo isku ilaaliyaan ini oo mayla eraay iyo bulshaweynta ka nool gobolka baydhaba ama kali ligta gobol oo mayla eraay laku xukumaaw dowladan ini iyo walaalnagadan ini cadowsho isku tiiriyaan ini dhulsho dhabar eeyaan nuun wali ballanka qalane anoo ka hadalaw magaaga dalada mideeya sijaaliidoon koonfur galbeed soomaaliya ee dalkan sweden ini hool hiil iyo hooba una la garab surugna waana eeda umahadsinta aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin dhammaantiinba dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan shabakadaha warbaahinta isha baydhabo dot com baydow media dot com daafee dot com iyo weliba raadiyayaasha kale ah radio wadajir oo si weyn looga dhageysto dalka maraykanka radio baydhabo oo isna internetka iyo weliba magaalada baydhabo laga dhageysto dhegeystayaal barnaamijkana waa barnaamij gaar ah oo inugu talagalnay taageerada iyo hambalyada loo dirayo madaxda sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee dhowaan laga yeegleelay magaalada baydhabo barnaamijkana waxaa maanta inoogu marti ah mas-uuliyiin horey uga tirsanaa dowladihii kumeelgaarka ee dalka soo maray iyo weliba mas-uuliyiin iyagana kamid ah dallado iyo weliba jaaliyado kala gedisan haddaba waxaan la soconaa sida magaalada baydhaboba hadda ka jirto in koox ayagana la sheegaya in ay shir ku leeyihiin hoteelka loo yaqaano bakiin kuwaasoo rag ka mid ah ay horey uga tirsanaayeen shirkan lagu dhisay dowlad goboleedka koonfur galbeed balse markii uu magaalada soo gaaray xildhibaan shariif xasan barnaamij cusub oo ah in saddex gobol ay maamul u dhisayaan ayagana halkaa ka bilaabay bal arintaas iyada ah daqiiqad iyo labo waxaan ku bilaabi lahaa afayeenka jaaliyada aan iraahdo dalada jaaliyadaha koonfur galbeed soomaaliya ee dalka sweden jief sagaare jief ayaa soo dhowow
ana eedaa mahadsantaa abdicasiis dadku waa anigay oo oo doodon iyo kala jarana iyoon eedaa mahadsiin war kasta oo xaq ee xataa walow shireedaba haato in laku guulaysado tusaale badan aan hayno islaamka oo kale aan hayno mayba kalo aragaase walow maadila isku hayti mondela lankoo haay iidan liyaabinen afrikaanka dadka dheer umadis ciraay haa so africa ani iska le yani waana nin maamulo doon yani dadka isku dhaladay runtii arrintaas iidan macnaan liyaabinaayen ee mayban aragaase in isu ku horumarsanaay dadku waktigaas noolayeen marka dadkun oo hataa ada sheegaso le maya unsa dugobala falan dad dibandhiyo yani dad oo marxalad iyo noolin yani mayba unku horumarsanayno waay ee fikir joono fikir gaaban wakti badanna makudhumiyaano laakiin mayba bini aadamka sunan aha haddii xataa lanka khaldamo walow yani maalin midna lisku dhimaato dus annagada kaasa maarinaya dadna male nasteexeyaana yani dadka iyo liin un ogta mahayna wala una wediyaani wal unan lahayna muwediyaani yani wala indha shalgaado faydhan yani war ada leto oda leto ana ku tabe waa arag oo runtii oo nasiib dare ow siyaasadina meel khaldama ku galay haddii siyaasad inaga iyo saameynka walata macnaha procrist walan la ero ama dalaalka walan la ero siyaasada dhex galo meelo mayba ka dhumay in wal badan oo runtii qiimo lee ka dhumay marka ana mayba anagoo runtii فلان يعني قول جوني مش شخص جوني أنا فلان إني ولا مكشاع لكن إسكا سكران دتك من ماذا إيو ولا أفرتن سنة كنتن سنة تكور كرمل مدو لنزاري وصومالي وطن يعني لم كتر جماعي أخايتي ها دتكون صومالي ما يقوميسن هاي قوميسن ولا شجيرو يستاب عثمان سيو نيوك انساليان ما هايتي صومالي كسايان يعني أغاين صومالي إني بربرو دون إسرافادي دولان يعني ما يأون فلالا فلانا يعني شيخ si afartankii mayba gordo korta inay horumarsanaayeen lanka geeka rooga oo dhibaatada oo southwesta haysatana aragow sida walanku bedel lahayna korkooy lankaas ana maybaan aragay lan oo runtii waaqay xaqiiqda infeensanayna laakiin weli janis oo mayba haysada iswalaas yani isku kutabo kora oo dadka kijay yani kumid nagada kora haddii laakiin oo fursad isku faa'iidaysado ay xukuma kooyi doona xeera kooyi doona dawladda nidaamyaha saara doonta miba suubii doonta dastuura suubii doonta oo local iyo international ba eh internal policy iyo kumid nagada doonta dadkii walaan korkoy sida lan lan adeegsada lahay judiciary system kooyi doona maxkamadi kooyi doona managada doonta walaan aan wali falo suubiye yani taas un dhibaato badan haneenka dhiidi yani dib u dhac badan haneenka dhii yani dhibaato badan dadkaana ka dhiidi aad aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay jif sagaarey dabcan dooda dad badan ayaa barnaamijkan baliyada ah weliba qaab doodeedna u eg nagala qayb galaya ex xildhibaan xasan maxamed idriis dabcan magaalada baydhabo waxaa la oran karaa hadda waxay si weyn u taageersan tahay dowlad goboleedka koonfur galbeed marka shakhsiyaadka iyaga ah ee aan soo sheegnay oo inta badan weliba nabadoonadoodii hadday ahaan lahaayeen ugaasyadii malaaqyadii ay ka wada tirsan yihiin aqalka sare ee koonfur galbeed soomaaliya oo ay ku wada midaysan yihiin odayaashuna mabda-ooda uu mid yahay sida ay dowladaba dhowr jeer u sheegeen iyo weliba beesha caalamka dadkan sidoodaba haddii xitaa hadda ay wax samaystaan inkastooba la sheegaya in qaar ayaga kamid hadda ay kasoo baxeen shirkii oo ay sheegeen in ay qalad ku jireen oo barnaamijka isaga uu sameeyen barnaamij wanaagsan hadday wax ku dhawaaqaan xitaa xaggay rabaan inay la aadaan ilaan magaaladii baydhabo waataan aragnay calankii koonfur galbeed lixda gobol iyo sawirkii madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa meel walba suran raggan bakiin isugu tagay oo weliba la sheegayo shalay iyo daraad in aysan cidno joogin hotel bakiin oo uu iska marnaaba siday rabaan in ay hadday wax ku dhawaaqaan ay wax ku maamulaan aan ku maqla bismillahi raxmaani raxiim su-aashaad haddaan usoo noqdo ragga oo ku shiraya baarbakiin waxaan leeyahay horta marka ugu horeysa ummaddiina soo raaca dadkiinana soo raaca maamulka baydhabo laga taagayna waa inay taageeraan hadday is leeyihiin saddex baan dhisaynana ma waxay iloobeen odayaashoodii iyo garaadyadoodii iyo uqaashoodii oo shalay dowladii dhexe hadda maanta taagan la leeyahay raggii soo dhisay odayaashii soo dhisay ayaa haddana waxay dhiseen maamulkan lixdan gobol ayaga ayaa dhisay ma maanta muu diiday odaygiisi ma shalayba odaygii saxsanaa horta waa inay isweydiiyaan ragga hadda meesha fadhiya waxaan leeyahay kasoo noqda ummadiinana usoo noqda waxaan leeyahay arinta aad bay ugu qaldan yihiin baan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay ex xildhibaan faadimo sheekh nuurow sideedaba barnaamijka saddexda gobol mar dambe ayuu kusoo biiray shirka lagu dhisay dowlad goboleedka koonfur galbeedna sanad ka badan ayuu socday barnaamijkaas isaga ah yaa loo aanayn karaa
wallaahi waa iska caddahay arrintaas shirka ka socda bakiin ma ahan shir jiray ma ahan shir horey u socday ma ahan shir samaysteen shacabkii odayaashii u dhashay deegaanka koonfur galbeed waa wax shaksiyaad aa- gooni ah ay wataan waxaan waa wax la raba in lagu burburiyo midnimada iyo isku duubnaanta qowmiyadda ku nool koonfur galbeed mana suurtoobayso in ay kala daataan ama ay wax u dhimaan wax oo hadda gacan ku rimis yar la dhihi kara ama aan leenahay waa wax yaroo aan meel gaaraynin waayo qof bilaa aadan ah maskaxdiisa ay fiyowdahay caafimaadna qaba ma ahan wax uu ku fikira waxa aan la yaabanahay dad waaweyn oo aqli leh oo u dhashay maanta qowmiya eh, koonfur galbeed si ay ugu fikireen in la yidhaahdo meeshaas taga oo kor laga soo abaabulay ma ahan wax maanta ka yimid dadka u dhashay ama oo, eh, de- deegaankaasi degan ama baydhabo degan waan ognahay in lagu keenay diyaarada markii laga waayay taageero shacbiga ku nool gobolka baay ama degmada baydhabo magaaladii had markay tegi waayeen bakiin loogu yeeray in lagu keenay diyaarado waa la soconaa waxaasna ma ahan wax soconaya meeshan waxaa waxa dhistay shacabkii deganaa dhulkaasi lixda gobol iska lahaa odayaashoodii oo soo dhisay dowladda dadka xamar ka soo diraayo waa la yaqaanaa ma ahan hebel hebel inaan ani aan dhaho waxaanse aad aan uga xumahay dad aan aqaano oo xildhibaano ah oo u dhashay maanta koonfur galbeed in loo adeegsado ayagii maskaxdooda lagu adeegsado oo la yidhaahda burburiya macnaha rayiga ee- ee rajadii wadankiina iyo dadkiina waxa ay rabaan oo ay qabaan ya ma mana suurtoobayso in ay maxaa lahay u suurtoodo waxa oo loo soo adeegsaday iyaga in ay dadka ka dhaadhiciyaan waayo ma ogola